maayarka magaalada aramey dowlad goboleedka puntland maxamed cali shire ayaa dhagax dhigay dhismaha suuqa xoolaha magaalada armo munaasabada dhagax dhiga ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan golaha deegaanka magaalada armo iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi maxamed cali shire maayarka magaalada carmo iyo qaar ka mid ah xubnaha goobjooga ahaa munaasabada dhagax dhiga ayaa si wada jir ah ugu warbixiyey muhiimada dhismaha suuqan halkan aynu joogno oo ah suuqii magaalada suuqii hilibka iyo khudaarta suuqii xerada xoolaha oo isku sidkan oo aanu ka soo bedelay suuqii hore oo magaaladu ku shaqaysan jiray oo yaraaday waddadayna ciriir noqotay xero ahaanna u yaraaday ayaanu waxaanu go'aansanay in aanu u soo wareegno dhul reer carmo gaar ahaan gabdhaha meeshaan meel ka weyn waanu haynay waanuna awoodnay laakiin gabdhaha oo naga codsaday inaysan u kallixi karin habeenkii niska dhambe meelaha magaalada ka baxsan ayaanu ugu talagalay meeshaan inay kusii shaqaystaan tobanka sano ama labaatanka sano oo soo socda waana meel weyn suuqiina u dhow hilibka ay ku gadanayeen marka waxaan rabnaa inaan uga samayno meel xooluhuna ka xiroodaan qalliin casriya oo maray tahay nadaafadiisa la kantaloolo oo mutarela inaanu uga dhisno oo la hagaajin karo oo sidii hore ka duwan meeshii hore wax lagu qali jiray meel ka maray tahay nidaamsan inaanu ka dhisno inaynu halkan ka dhagax dhigayno seylada cusub oo looga soo bedelanayo ama laga soo wareejinayo midii horeeto oo ciriirka ahayd oo baabuurta ku dhibanayd oo dadka xoogsatada ah ee hilibka iyo xoolaha ka shaqaysta ay ku dhibanaayeen meeshaan runtii ka waasacsan kana waddo fiican in loo soo bedelo runtii farxad bay noo tahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ganacsatada iyo reer carmo iyo guud ahaan bulshadaba in dhismahaas laga qayb qaato oo la dhiso xeradaas si degdega insha allahu tacaala shaqooyinka horeba waxaynu ku wadnay isku tashi iyo iskaaxu qabso tanna kama duwana kuwii hore marka inaynu u qalab qaadano isugu tagno ayaan insha allah ku baaqaynaa dal iyo dibad intaa naga maqlaysa iyo inta joogta labadaba si kastaba suuqa xoolaha magaalada armo ila dhagax dhigay ayaa door muhiima ka qaadan doono sare uqaadida ganacsiga xoolaha iyo kubaca dhaqaalaha dowlada hoose ee magaaladaasi